min salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal naqulu fi tawxiid illahi muctaqidiina bitawfiiq illahi in allaha waaxidu laa shariika lah intaa hore sheekhu waxay ahayd hordhac waxa uu gudagelayaa maqsuudkii iyo caqiidadii waxaanuu yidhi raximahu llahu tacaala naquulu waxaan odhanaynaa abu jacfar aaxaawi wuxuu hi naquulu waxaan odhanaynaa fii tawxiid illaahi ilaahay keliyeelkiisa muctaqidiina xaal aan rumaysanahay oo waxa aan leenahay aan caqiidaysanahay bitawfiiq illaahi ilaahay waafajintiisa uuna waafajiyey annagoo weliba ku dheehan waxaan leenahay ina allaha ilaahay waaxidun mid keliya weeye laa shariika wehel iyo cid ku lamaani lahu ilaahay umay sugnaanin waxa uu sheekhu leeyahay naquulu waxa aan leenahay isagoo ka hadlaya nafdiisa iyo a'imadii weyna waaweynaaye uu sheegay iyo caam ahaan ahlusunna waljamaaca wixii ay rumaysnaayeen waxaanu leenahay buu yidhi fii tawxiid illaahi annagoo ka hadlayna ilaahay tawxiidkiisa iyo keliyeelkiisa mawduuciisa iyo arrinkiisa annagoo ka hadlaynaa waxaan leenahay buu yidhi muctaqidiina oo weliba waxa aan leenahayn caqiidaysan oo rumaysan bitawfiiq illaahi ilaahay waafajintiisa uuna waafajiyeyna aanu ku dheehannahay ayaa waxaan odhanaynaa buuhi ina allaha waaxidun laa shariika lah ilaahay mid keliya weeye oo cid ku lamaanina aanay jirin halkaa wuxuu inaga tusinayaa inay laga maarmaan tahay in la kulmiyo dhawaaqa carabka lagaga dhawaaqayo iyo rumaynta laga rumaynayo qalbiga inay labaduba laga maarmaan yihiin oo wuxuu yidhi naquulu muctaqidiina waxaan odhanaynaa annagoo caqiidaysan oo waxaanu leenahay waxaanu afka un ka leenahay afka baarkiisa unaanu ka leenahay ma ahee waa waxaan caqiidaysannahay oo aan rumaysannahay oo aan qalbiga ku haysanno waa markaa laba arrimood oo laga maarmaanay inuu qofku qalbigana ka rumeeyo carabkana kaga dhawaaqo bitawfiiq illaahi oo ilaahay weliba waafajintiisana ku dheehan taas macnaheeduna waxa weeye hadalkayaga iyo ictiqaadkayaga waxaan rumaysannahay waxa ay ku timi ay ku xaqiiqowday ilaahay waafajintiisa iyo hanuuninta uu nagu hanuuniyey markaa xeelad iyo quwad uu isagu markaa leeyahay ama ay ahlusunna waljamaaca leeyihiin ayuu markaa tasliim lilaahi uu ilaahay isu dhiibayo waiyo tadaruc xaggiisa iyo xawl iyo quwo markaa uu ka beri noqonayo oo aanu markaa nabdiisa u arkaynin waxaan markaa inay iyadu iskala timi ee wuxuu leeyahay ilaahay waafajintii ilaahayna waafajiyey ayaanan hadalkaa ku odhanayna uun ku caqiidaynaynaa marka waa rumaynuu sharcigii rumaynaya iyo qadarkii labadaba wadajir uu rumaynayo ayuu sidaa u leeyahay markaa sheekhu oo u leeyahay muctaqidiina annagoo caqiidaysan baan hadalka odhay bitawfiiqillahi waafajinta ilaahay uuna waafajinay annagoo ku dheehan intaa kadib markaa wuxuu yidhi ilaahay mid keliya weeye cid ku lamaanina ma jirto markaa tawxiidku fii tawxiidillahi fii mawdici tawxiidillaahi ilaahay keliyeelkiisa annagoo ka hadlayna buu ihi tawxiidka asalkiisa waxaa layaa jeclu shay waaxidan shayga in laga yeela mid inaad u rumayso inuu yahay mid marka ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa annagoo ka hadlaynaa annagoo rumaysan markaa keli ahaantiisa waxaanu leenahay ilaahay mid keliya weeyo aanu wehel aanu u sugnaanin iyo cid ku lamaanin markaa tawxiidku waa in la rumeeyo ilaahay inuu mid yahay rabbinimadiisa uluuhiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa isaga cibaadada lagu gaar yeelo markaa tawxiidku waa ficilka addoonku uu ictiqaadinayo sidaa uu ictiqaadinayo uu rumaynaya ayaa la yidhahdaa waxdaaniyaduna waa sifada ilaahay oo waa keliyaanshaha ilaahay uu keli yahay haddaba tawxiidka iyo halka ilaahay laga keli yeelayo waa saddex meelood xagga rabbinimada oo macnaheedu yahay in ilaahay lagu keli yeelo afcaashiisa iyo wuxuu samaynayo xagga abuurka xagga arsaaqda xagga noolaynta xagga dilidda xagga kownka maamulitaankiisa inuu alla keli ka yahay oo cid ku lamaanay aanay jirin cid alle wax la abuurtay ma jirto cid alle kownga yacni makhluuqa la arsaaqdaa ma jirto noolayn isaga ayay keligii u sugnaato ilaahay keligii ayaa wax nooleeya keligii isaga ayaa dila kownkana isaga ayaa maamula cid la maamusha ilaahay ma jirto ka waxaa la yidhaha tawxiid arububiya oo waa xagga ilaahay afcaashiisa iyo wuxuu samaynaya in laga keli yeelo midna waa tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada baa la yidhaahdaayo waxa weeye xagga afcaashan addoommadu ay samaynayaan ee ilaahay u jideeyey u sharciyeeyey taana in laga keli yeelo oo waxa la yaaliyo wixii cibaado ah inuu isagu ilaahay gaar u leeyahay oo cid ku lamaanay xagga cibaadada aanay jirin iyadana laga gaar yeelo cibaado oo dhan ilaahay uu leeyahay dhammaanteed in laga gaar yeelaa xagga asmaada iyo sifooyinka oo ilaahay loo sugo wixiu nafdiisa u sugay ama rasuulkiisu u sugay ee magacyaal iyo sifooyina lagana nasaho wixii ilaahay nafdiisa uu ka nasahay uu ka dheereeyey rasuulkiisu uu ka dheereeyey ee nuqsaan iyo ceeba dhammaantood ah marka markaynu nidhaahno ilaahay waa mid oo in allaha waaxidun laa shariika lahu waxa afcaashiisa uu samaynaya iyo kownka maamulkiisa waa mid oo cid la maamushaa ma jirto ilaahay in allaha waaxidun laa shariika lahu xagga addoommadu waxay samaynayaanee cibaadooyinka ah ilaahay jireeyana waa ka mid xagga asmaada ilaahay iyo sifooyinkiisana waa ka mid oo ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa cid kula dhiganta ama la wadaagta ma jirto marka aynu nidhaahno sidaa ee aynu saddexdaa meeloodba ilaahay ka gaar yeelno ma alle keliya ayaynu sheegnay mise saddex ilaah baynu sheegnay alle keliya ayaynu sheegnay allah waaxid weeye oo xagga yacni cid ku lamaan maamulka kownkaa ma jirto xagga cibaadada waa ka mid oo addoommadu waxay samaynayaan oo cid ku lamaan oo ilaahay lala cabudo lagu lamaanayaa ma jiro xagga magacyadiisa iyo sifooyinkiisa waa ka mid oo cid u dhiganta ama kala mid ahi ama la wadaagtaa ma jirto tawxiidka markaa saddexda loo qaybinayo saddexdaa dhinacunbaa laga eegayaa laakiin waa alle keliya waxa la tilmaamaya ee saddex ilaah maaha kuwa markaas aludalaalka ah ee lumay ee manhajka ahlusunna waljamaaca ka lumay ayaa idhahda saddex ilaah bay sheegayaan saddex ilaah baynu sheegnay waxaynu sheegnay ilaahay in laga lamaa keliyeeyo oo aan cid ku lamaani jirin xagga maamulka kownka xagga cibaadada addoommadiisu ay caabudayaan cid ku lamaaniyo inaanay jirin xagga asmaadiisa iyo sifaadiisa inuu saddexdaa tawxiidku u qaybsamayo oo aan mid afraad iyo mid shanaaditoona aanay jirin xaggay ka sugnaatay waxay ka sugnaatay istiqraa' iyo dabagal markii lagu sameeyey aayaadkii qur'aanka ahaa iyo axaadiisii caqiidada ka hadlaysay ayaa saddexdaa ka bixi weyday waata culimmadu marka ay naxwada ama carabiyada ay ka hadlayaan ay yidhaahdaan yacni kelimaddu waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood ismun wa ficlun wa xarfun aad iyo xadiis tilmaamayaa ma jiro laakiin waxa weeye istiqraa markii hadalkii carbeed lagu sameeyey ayuu saddexdaa ka bixi waayey salaada markay iminka culimmadu leeyihiin waxay leedahay arkaan tiirar iyo waxay leedahay shuruud iyo waxay leedahay sunnayaal markay leedahay ayad iyagoo xadiid mid tilmaamaya saddexdaa ma jiro laakiin markii wixii salaada markaa lagu samaynayey ama laga maarmaanka ahaa loo eegay ayay saddexdaa u qaybsameen oo la arkay inay saddexdaa u qaybsamayso markaa saddex ilaah oo la sheegayaay ma jirte waa ilaahay oo laga keli yeelayo uun xagga afcaashiisaas iyo cid ku lamaani maamulka kownka iyo abuurka iyo arsaaqda iyo noolaynta iyo dilidda inaanay jirin iyo keliyeelid xagga uluhiyada ama cibaadada lagu keli yeelo oo isaga keligii la caabudoon cid lagu lamaanaynin magacyaashiisa iyo sifooyinkiisana in lagu keli yeelo oo cid uga dhigantaa ama cid la wadaagta aanay jirin saddexdaa qaybood haddaba qaybta ugu muhiimsan waxa weeye ee asalka diinta ah ee asalka diintii rususha ilaahay u soo diray kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey waxa weeye tawxiidka cibaadada in ilaahay cibaadadiisa lagu gaar yeelo maxaa yeelay mushrikiintu ama gaaladu may diidanayn sida qur-aankuba inoo sheegay ilaahay inuu yahay isagu ka khalqiga abuuray ee khaaliqa ahee raasiqaah ee isagu arsaaqaya inuu yahay ka noolaynaya ee waxdilaya isagu inuu yahay ka isagu maamulaya inuu yahay ma ay diidanayn asmaadiisa iyo sifaadkiisa may diidanayn oo cid diidanayn ma jirin qolyahan ahlufiraqa ah ee markii dambe soo baxay ee muctasilada iyo jahmiyada iyo qolyaha markii dambe soo baxay ee xilliyadii dambe ka yimi iyo ashaaciro markaas iyaguna sifooyinka qaarkood diiday oo inkiray mooyaane cid diidani ma jirin laakiin halka rususha loo soo diray la isku haystay ee dagaal uu ka dhacay ee dad loo laayay waxay ahayd tawxiidka cibaadada iyo ilaahay in cibaadadiisa lagu gaar yeelo sidaa daraaddeed baa ilaahay leeyay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilaahay wuxuu yihi maanaan dirin horta adiga nebi maxamedo rasuul maanaan dirin ilaa waxaan u waxyoonaynay alle xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane iyo caabuda walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut waxaan u diray ummad kasta rasuul ayaan u dirnay waxaana lala dirayay ilaahay caabuda daaquudka iyo wax aliyaaliyo wax kastoo ilaahay sokadii la caabudana ka dheeraada ucbudu llaha maa lakum min ilaahina hayru nebi welibana tuugu baaqayey ee uu lahaa ilaahay caabuda idinma sugnaanin ilaah hayrkiihi taas ayay ahayd idan tawxiidkaas oo ilaahay cibaadadiisa lagu gaaryeela waa asalka diintii rususha waana awal waajibin cala almukalaf qofka mukalafkaana waajibka u horeeya ee saarani waxa weeye inuu qiro ana maxaa ilaah xaq lagu caabudo alla mooye inaanu jirin nebi maxamedna rasuulkiisii uu yahay sidaasuu nebi maxamedna lahaa waxaa lai soo diray dadka inaan la dagaalama intay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah wa ana maxamedan rasuulullah oo lahaa islaamnimada waxaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah qofka gaalka ahina markuu soo islaamaya waxa ugu horeeya ee laga doonaya waa shahaadateynka inuu qiro marka awal waajib haddaad doonayso waajibka ugu horeeya ee saaran qofka bini aadmiga waa ilaahay tawxiidkiisa iyo labadaa shahaada inuu ku dhawaaqo qolyaha markaa ka weecday waddada ahlusunna waljamaaca ayaa qaarkood waxay dhahay awal waajibin waa annadar inuu markaa adiladan kowniga markaas uu ka fikiro qaarkood waxay dhahay awal waajibin mee waa alqasdu ila nadar waa inuu nadarka iyo fiirada u qastiyo qaarkood ayaa yidhi waa macrifa qaar baa ka sii daray waxay dhahay awal waajibin huwa shaku waa inaad wax walba ka shakidaa oo aad xataa ilaahay jiritaankiisa uluuhiyihiisa ka shakidaa markaad wax walba ka shakida kadib dabeetana fikiro waa inaad wax ogaataa waxaa xaqiiqada ahina waxa weeye waxa ugu horreeya waajibka qofka saarani waa tawxiidka ilaahay iyo shahaadateynka inuu qiro weeye marka waa in la ogaadaa tawxiid rububiya inaan cidi isku haysanin iyo ilaahay inuu yahay ka kownkan abuuray ka arsaaqaya ka isagu maamulaya cid iskuma haysato laakiin waxa la isku haystay ee rususha loo soo diray ee dagaaladu u dhaceen ee loo laayay dadka waxa weeye وتوحيد الألوهية واتلها النبي يقول لا إله إلا الله أي لها جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ilahyadii ma ilaah keliyu ka dhigay kaasi arrin la yaab la weeyaane laakiin waata ilaahay leeyahay walainsan man khalaqa samaawaati walard haddaad weydiiso samawaad iyo dhul yaa abuuray layaquuluna allah ilaahay baa abuuray bay odhanaya ilahay way qirsanaayeen laakiin waxaa la isku haystay waa cibaadada ayuu keliya u leeyahay taa waa in la ogaada giddi maanta haddaad tawxiid rububiya aad ka sheekayso oo tidhaahda ilaahay baa dhulka abuuray ilaahay baa samada abuuray ilaahay baa kownka abuuray tawxiid rububiya un ka sheekayso waxba maa soo kordhinin waayo arrin musallam oo la isla wada ogol yahay weeye laakiin ta loo baahanyay ummadda in laga saxa lagana hadlaa waxa weeye tawxiid alcibaada inuu ilaahay cibaadada gaar isagu leeyahay oo cid ku lamaanay aanay jirin naquulu markaa waxaan odhanaynaa buuri sheekhu fii tawxiid illaahi ilaahay tawxiidkiisa iyo keliyeelkiisa inagoo ka hadlayna muctaqidiina xaalaan nahay weliba waxa aan leenahay annagoo caqiidaysan oo rumaysan bitawfiiqillaahi ilaahay waafajintiisa uuna waafajiyeyna ku dheehan ina allaha ilaahay waaxidun mid keli a weeye laa shariika wehel iyo cid ku lamaani lahu isaga umay sugnaanin oo ilaahay kaa kelidaha cid ku lamaani dhinacnaba kaga lamaani aanu jirin weeye ee waaxidkaa fii daatihi ee waaxidkaa fii asmaa'ihi ee waaxidkaa fii sifaatihi ee waaxidkaa yacni daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisaba midka ka aweeya ilaahay walaa shay-a wax midluhu isaga oo kala ahina ma jiraan waxaa kaluu sheekhu leeyahay ilaahay wax la mida oo khalqigiisa ka mid ahina ma jiro taana waxaa u daliilaa aayadda qur-aankaah ilaahay leeyahy laysa ka midlihi shay-un ilaahay isaga oo kale waxna maaha oo wax ilaahay la mid ahi ma jiro waxaa kaloo ilaahay yidhi walam yakun lahu kufuwan axad axad u dhigma oo ilaahay kufu ahi ma jiro falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay ha u yeelina kuwa aad la sibaysaanoo aad garab dhigaysaanoo leedihiin ilaahay ayay la mid yihiin hal taclamu lahu samiyan mid ilaahay u dhigma ama magaciisa oo kala mutay miyaad og tahay oo jira mae weeye markaa walaa shay-a midluhu wax la midahina ilaahay ma jiro axad khalqigiisa ka mida oo ilaahay markaa shabbaha ama alla uu shabbahaa ma jiro markaa waxaa loo baahan yahay amaba aayaddu ay ka hadlaysaa inaan ilaahay wuxuu nafdiisa u sugay ama nebigiisu u sugay ama uu ku sifeeyey alla nafdiisa ama nebigiisu uu ku sifeeyey inaan u sugno oo aan ku sifayno oo aan u caqiidayno rumaynana inaan axad khalqigiisa la mida aanu jirin ama axad aan khalqigiisa iyo cidaan khalqigiisa ka shabahna aanu jirin iyo cidaan kala mid dhignaa aayadda qur-aanka ahi waxa weeye laysa ka midlihi shayin wahuwa samiicu lbasiir ilaahay isaga oo kale waxna maaha wahuwa samiicu waana ka wax maqlaa albasiiru waana ka wax arka halkaa waa waddada la mariyo ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa oo dhan maxaa yeelay horta ugu horrayn ilaahay nafyigii nafyiyo isbaat baa ku sugan la mid ahaansho iyo cid markaa la midihi inaanay jirin ayaa ilaahay uu nafyu meesha ka saaray haddana ilaahay wuxuu nafdiisii u sugay inuu yahay ka samiice wax maqlaa basiirka ahee wax arkaa idan ilaahay markaa waxaynu sugaynaa inuu yahay ilaahay ka wax maqlaa maqal isaga u gaaraho u cunamoon ka khalqiga oo kala ahayn ilaahay inuu yahay ka wax arkaa arag isaga u gaaraho ka khalqiga oo kale aan ahayn sidaas ayaa loo baahanya sifo kastana inaynu saa ugu sugnaa baa loo bahanya waayo aayaddaasayna tilmaamaysa laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir nafyiga iyo isbaatka isugu jirta waxaa la yaaliya wuxuu nafdiisa u sugay ama uu ku sifeeyey ama rasuulkiisu u sugay ama uu ku sifeeyey waa inaad u sugtaa ilaahay oo aad ku sifaysaa maca daalik haddana waa inaad ka anfidaa inuu shabahayo ama uga dhigmo khalqigiisa aayaddu labadeeda qaybood waxay ku radinaysaa laba qolo oo iska hor jeeda qolo mushabbiha la yidhaahdaa ilaahay bay khalqigiisa ku shabbaheen oo waxay yidhaahdeen ilaahay khalqigiisa ayuu la mid yahay sifooyinkaa ilaahay iyo tilmaamihiisaana kuwa khalqiga ayay la mid yihiin ayay yidhaahdeen mushabiha la yidhaahdaa iyagoo marka xagga isbaatka iyo sugidda ayay ku xeel dheeraadeen khuluwi ay ku sameeyeen iyo qolyo kaleoo kuwaa ka hor jeestay oo iyaguna yidhi si aan tashbiiha iyo ekaysiinta iyo kala midhigiddaas ay qolyahaasi ilaahay kala midhigeen khalqigiisii aan ka nasaan oo aan ka dheerayno ilaahay sifooyinkiisoo dhan bay diideenoo mucadilaa la yidhaahdaa waxa la yaaliye wixii ilaahay nafdiisa uu sugay ama uu ku sifeeyey ama rasuulkiisu sugay ama uu ku sifeeyey ayaa iguna nafiyoona meesha ka saareen mar kastabana ahlusunna waljamaaca madhabkoodu waa wasad oo waa dhexdhexaad iyagu waa dhexdhexayseen sida aayaddu ay tilmaamayso ayay markaa iyagu ku tegeenoo waxay sugeen wixii ilaahay nafdiisa u sugay si isaga weynankiisa u cunanta iyadoon khalqigiisa lagu shabahaynin iyadoon lana diidaynin oo ilaahay wuxuu ku sibeeyey aan naftiisa loo diidaynin laysa kamidli shan wasamiicu lbasiir taa weyn la ogaadaa marka waxay yidhahdeen culimmadu qofka mucadilkaa ee ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa oo dhan diidaa dee waxaan jirin ayuu caabudayaa qofka mushabbiha ilaahay khalqigiisa ku shabbahaana sanan buu caabudaya qofka muwaxidkaina alla keli ah oo fardi ah oo samada ayuu caabudaya marka walaa shay-a wax midluhu ilaahay isaga oo kala ahina ma jiro cid ilaahay u dhiganta ama lamidahi ma jirto ilaahay sifooyinka kamaal oo dhan buu ku sifaysan yahay sifaadka xunxun oo dhanna ilaahay mid ka nasahan oo ka dheer weeye walaa shay-a wax yucjisuhu ilaahay cajzi gelinayaa oo ilaahay aanu awoodaynina ma jirto halkanna waxa ilaahay ugu sugayaa qudro dhammaystiran iyo awood dhammaystiran waxaanu ka anfilayaa cajzi iyo tabardaraasho iyo wuxuu ilaahay keli waayana ilaahay ayuu ka anfinayaa wuxuu leeyahy walaa shay-a wax yucjizuu ilaahay cajzi gelinayo ilaahay aanu karaynina ma jiro waayo aayado badan ayaa ilaahay taanafyinteeda iyo inuu awood leeyahay oo wax kasta karo ilaahay inoogu sheegay wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi samaawaati walaa fi lardi inahu kaana caliiman qadiira ilaahay maaha nin miduu cajzi gelinayo shay ku sugan samaawaad iyo dhul ilaahay wuxuu aday mid caliimahoo wax kasta og qadiirahoo mid wax kasta awooda ayuu ahaaday walaqad khalaqna asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin samaawaad iyo dhul waxaan ku abuurnay ba ilaahay yidhi iyo waxa u dhexeeya lix maalmood wamasala min luquub wax tacab iyo daalina nama taabanin walaa yahuudu xifduhumaa samaawaad iyo dhul ilaalintooda ilaahay ma dhibayo oo dhibaata ku soo gaari mayso oo qudradiisa iyo awooddiisa ayaa dhammaystiran wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kasta mid awoodo weeye wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira ilaahay shay kasta mid awoodo ayuu ahaaday innahu kaana caliiman qadiira wuxuu ahaaday ilaahay mid wax walba og qadiiraho marka awooddiisuna ay xeel dheer tahay waayo wax alliyaaliye wuxuu ilaahay doono ahaw unba odhanaya dabeetana waa ahaanaya marka ilaahay awooddiisa iyo inay shaamilo tahay oo caamtay wax walba wada gaadhayso ayuu ina tusinaya hadalkani mualifiinta qaarkood ayaa waxay dhahay innahu calaa maa yashaau qadiir ilaahay wuxuu doona wuu awoodaa taasi waa qalad ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa mashii'a kumuu qaydin laakiin wax kasta ilaahay waa karaayo waa awoodaa weeye laakiinna taasi waxay ku soo aroortay meel qura ayay ku soo aroortay wahuwa calaa jamcihim idaa yashaau qadiir wa min aayaatihi khalqu samaawaati waalardi wabasa fiiha min daabati wahuwa calaa jamcihim idaa yashaau qadiir aayaadkiisa waxaa ka mid a inuu ilaahay samaawaad iyo dhul abuuray iyo wuxuu markaa ku firdhiyey dhexdooda ee daaba-a wahuwa calaa jamcihim kulmintooda iyo dib u soo noolayntiisana idaa yashaau markuu doono qadiirun ilaahay mid awoodo weeye yacnii xilliga uu ilaahay doono inuu soo celiyo ayuu awoodaa weeye marka ilaahay wax kasta mid awoodo weeye mashii'adiisa kuma xidhna laakiin arrintaasi waa soo celinta oo xilliga markaa ilaahay uu soo celinayo ayuu awoodaa oo markaa wax iska hor istaagaya aanay jirin weeye walaa shay-a wax yucjizuu ilaahay cajzi gelinaya oo ilaahay ka awoodiya tabar badan oo ilaahay aanu qaban karaynin ma jiro wax kastaba ilaahay mid awoodo weeye walaa ilaaha ilaah yacnii la caabudo oo xaq lagu caabudaana ma jiro oo hayruhu isaga kayrkii ahi walaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo oo hayruhu isaga kayrkii ahina ma jiro walaa ilaaha laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudo oo cibaado xaq u mutay oo hayruhu ilaahay kayrkii ma jiro sidaa in la yidhahdo ayaa laga maarmaana laa ilaaha laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane laakiin laa macbuuda ilaa huwa ow laa macbuuda siwaahu in la yidhaahdo mid la caabudaa isaga mooye ma jiro ama mid isaga ka saaray oo la caabudaa ma jiro baatil bay noqonaysaa waayo takdiib horta waaqaca ayay beeninaysaayo dee waxa ilaahay sokadii la caabudaa waa fara badan yihiin midda labaad waxaa kaloo ka soo baxaysaa in waxyaalaha la caabudo o dhammi alle ay yihiin oo qolada la yidhaahdo yani ahlulwaxdati ahlu waxdati lwujuud kuwa yidhaca kownka oo dhan mideeya yidhahda ilaahay khaaliqiisu waa midaysan yahay ahlulxalli walyani ilaahay baa khalqigiisa ay soo dhex galay oo ay midaysan yihiin kuwa yidhaahda madhabkooda ayay markaa sugaysaa marka waxaa loo baahanya in la yidhaahdo laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro oo hayruhu alla kayrkii wax badanoo la caabudaa waa jira laakiin cibaadadu gar maaha xaqna maaha ee cidda cibaado mudatay ee keli isaga ulihi alla weeye laa ilaaha ilaa ana facbuduun se ilaahay yidhi alla xaq lagu caabudo aniga mooye ma jira i caabuda laa ilaaha ilaa anta nabiyullaahi yuunus uu lahaa shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa ilaahay waxa uu qiray uu ka marakacay alla xaq lagu caabudaa isaga mooye inaanu jirin sidaas ayaa loo baahan yahay xataa magaca ilaahay ama damiir keli ah in yacni dikri laga dhigtaa waa waxaan jirin iminka haddaad gedi maanta allahu allahu aad yani siay ku xadreeyaan wadaadadu aad allahu una celceliso ama huwa huwa huwa unaad celceliso ama hu hu aad celceliso kadib maanta luqatan walaa caqlan walaa sharcan midnaba maaha ilaahay xuskiisa allah allah oo keliyood maantao dhan tidhahdo alla un tidhaahdaa xus maaha oo iimaan maaha waxay faa'iidaynaysaa allah oo kelihi ma jiro qofkuna ilaahay ma xusin laakiin maxaa la doonaya inaad tidhaahdo subxaana allah ood raaciso ama laa ilaaha ila allah ama allahu akbar inaad tidhaahdo ayaa loo baahiyey laakiin allah oo keliya inaad tidhaahdaa dee qofka xataa caadigeed lahaysa allah haddaad imika tira heebuu koodhay waxbuu kaa sugaya inaad caalimun bikulli wax kasta isaago allah inaad wax raaciso weeye laakiin inaad tidhahdo lafduljalaale keliyaan ilaahay ku xusaya ama damiir keliyaan ilaahay ku xusaya ama ha qurayaan ilaahay ku xusaya xus ilaahay maaha marka way saa loo ogaadaa walaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro hayruhu oo ilaahay hayrkii ahi ma jiro qadiimun ilaahay mid horreeyey weeye bilabtidaa'in iyadoo meel uu ka soo bilaabmay aanay jirin daa'imun ilaahay mid daa'imi oo joogi weeye bilintihaa'in iyadoo meel uu ku dhammaanayaa aanay jirin laa yafnaa ilaahay dhammaan maayo walaa yabiidu baabi'ina maayo ee ilaahay kaajinaya ee joogaya weeye sifooyinkii iyo tilmaamihii ilaahay ayuu halkan inooga galay sheekhu markuu ilaahay ka anfiyey shabiih mid u dhigmaa inaanu mid mid shariig oo waxlali inaanu jirin mid shabiih oo u dhigmaa inaanu jirin cajzi iyo tabar la-aan yacni uu ka anfiyey keli ahaana cibaado u sugay ayaa halkanna wuxuu markaa inooga bilaabayaa sifooyinkii ilaahay u sugnaa markaa wuxuu ihi tagood qadiimun ilaahay mid horreeyey weeye bilabtidaa'in iyadoo meel oo ka soo bilaamay ilaahay horrayntiisasi aanay jirin daa'imun ilaahay mid daa'imi oo joogi oo jiri weeye bilintahayn dhammaansha la'aan markaa qadiim hortuu ilaahay magacyaashiisa kama mid ahaa ilaahayna laguma idlaaqaa khabar ahaan iyo ka waran ahaan mooyaane xagga tasmiyada iyo magacowga ilaahay magacyadiisita kama mid ahaa waxa markaa halkaa yaalla imikaala sheekhu inoo dhigay huwa alawalu waalaakhiru ilaahay kii awalkaa ee horreeye en wax ka horrayna jirin weeye walaakhiru ilaahay ka dambayn ee wax ka dambaynaya aanay jiri weeye xadiidkii aynu caqiidatulwasdiyaana ku soo marnay ee imaamu muslim uu warinayay ducadii nabiga anta alawalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay ilaahay oo adigu waxaad tahay kii horreeyey ee aan waxba ka horraynin adigu waxaad tahay ka dambayneen wax ka dambeeya aanay jirin marka qadiimka sheekhu waxa uu uga yani dan leeyahay yacni cid ka horraysay inaanay jirin haddii aanna la raacinin qadiimkana markaas waa noqon kara inay wax ka horreeyeen xataa cadda kaalcurjuun alqadiim yacni langawde oo kale ilaa uu markaasu noqday sida dayaxa ilaahay uu ku tilmaamaya idan markaa haddaanu raacinin bay leeyihiin bilabtidaa'in haddaanu raacinin macnaha inaanu cid walba ka horreeyey aanay jirin ma tilmaanteen ee awalka ayaa tilmaamaya ugu horraynta aan cid ka horraysay aanay jirin marka magac ahaan magac ilaahay ma aha qadiim oo asmaadiisa kama mid ah waye asmaada ilaahay waa tawqiifiya wuxuu ilaahay isku magacaabay ama rasuulkiisa moxamed ku magacaabay unbaa lagu magacaabaa laakiin khabar ahaan iyo war ahaan ilaahay waa loogu sifayn karaa oo ilaahay ka horreeyey waa la odhan karaa daa'imun mid ilaahay daa'imi oo sii jiri weeye bilantihaayin dhammaan shalaan iyadoo meel uu ku dhammaanaya aanay jirin ilaahay markaa ka jiraya ee meel uu ku dhammaanaya aanay jirin weeye bilantihaa dhammaan shala'aan laa yafnaa walaa yabiid labadan eraynaa ayaguna waa isku macne waxay un ayana hadalkaa hore ayuunbay markaa iyaguna sii adkaynayaan oo bilantihayn dhammaanshala'aantaas ayuunbaa laa yafnaa ilaahay dhammaan maayo walaa yabiidu ilaahay baabi'ina maayo ayuunbay tilmaamaysaa kullu man calayhaa faan yacni wax liyaaliyo wax kastoo markaa dhulka guudkiisa waa wax dhammaanaya markaa faani waa waxaa dhammaanaya ma adunnu an tabiida haadihi abadan inay baabi'i u malayn maayo tani beertii isagoo ka adliya gaalkii markaa saaxiib oo jannada ahaa khalqiga ayaa dhammaanaya ilaahay mid dhammaanaya maahay weligiiba ilaahay mid jiraya weeye yacni waana mid daati ah oo jiriddaa ilaahay uu jiraya aanu dhammaanay mid daati ah weeyo lafahantiisa markaas uu leeyahay haddii la yidhahda khalqigaba qaaraan dhammaanayn baa jiro jannadiiyo naartuba dhammaan maayaan dhammaanshala'aantoodaas mid daatiya maahae waa mid ilaahay markaas waa iyaga siiyey weeye dhammaanshala'aantaas waa mid ilaahay siiyey lakiin mid ay daati ahaan u leeyihin sida ilaahay u leeyahay oo kale maaha marka qadiimun mid ilaahay horreeye weeye bilabtidaain iyadoo meeluu ka soo bilaabmay aanay jirin daa'imun mid daa'ima oo ilaahay joogto joogi oo jiri weeye bilantihaain dhammaanshalaan marka qadiim iyo daa'im yacni kitaabkiiyo sunnaha kumay soo aroorin laakiin halkooda waxa yaallay huwa alwalu waalaakhiru waadaahiru waalbaatinu wa bikulli shayin caliim iyo sida xadiidka aan sheegnay asmaadiisana awalka iyo akhirkaasaa ka mida laakiin qadiim iyo daa'im midkoodna ilaahay magacyaashiisa ka mid maaha laakiin marka lagu sifaynayo yacni khabar ahaan waa loogu sifayn karaa laakiin magacyo ahaan loogama dhigi karo laa yafnaa dhammaan maayo walaa yabiidu baabi'ina maayo walaa yakuunu mana ahaanayo ilaa maa yuriidu wuxuu ilaahay doonay ayuunbaa ahaanaya halkanna wuxuu sheekhu ku sugayaa qadarkii iyo iraadadii ilaahay milkigiisa waxaanu doonin ma ahaanayo khalqigiisa ku dhici maayo wuxuu ilaahay doonay mooyaane wax iraadadiisa ka baxsani ilaahay ma jiro sida ilaahay yidhi facaalun limaa yuriid ilaahay waxa uu doono mid sameeye weeye isagaa wuxuu doono samaynaya innamaa qowlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula low kun fayakuun wixii ilaahay uu doono waxau odhanayaa markuu dano inuu haysiyo ahaw dabeetana waa ahaanaya wax alliyaaliya waxaa kownka markaa ka dhacaya ee xarakaad markaasa dayax iyo cadceed soconaya habeen iyo maalin isweydaaranaya mawjado badeed wax alliyaaliya waxaasoo dhammi hadalka bini aadmiga wax alliyaaliya wuxuu qabanayo ilaahay iraadadiisa iyo doonidiisa iyo mashii'adiisa ayay ku imanayaan haddaba iraadadu iraadada iminka uu ka hadlaya uu leeya walaa yuriidu walaa yakunu ilaa maa yuriid waa iraadiyada iraadada kowniyada ah ee wax kasta oo jira markaa shamlinaysaa iraadada iyo doonidda ayaa laba qaybooda in la kala fahmaa waa laga maarmaan iraada kowniya iyo iraada sharciya midi waa iraada waa doonid kowni ahoo xagga kownkan waxa layaaliyo waxa ilaahay ka samaynayuu ka doonaya ah midna waa iraada sharciya iraadada kowniga waxa ka mid a aayaadkayna tusinaya faman yurid illahu an yahdiyahu qofka ilaahay doono inuu hanuuniyo waman yurid an yudilahu qofka ilaahay doono inuu lumiyo facaalun limaa yuriid wuxuu doono ilaahay mid samayn badan weeye wa ana allaha yahdii man yuriid in allaha yafcalu maa yashaa ilahay wuxuu doonuu samaynaya yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ciduu doono ayuu lumin ciduu doonana ilaahay waa hanuunin waa iraada kowniya waa mashii'ada iyo doonidda ilaahay bay la macno tahay iraadada sharciga ahina waa waxyaalahan markaa ilaa yuriid illahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu doonaya ayuu idin jideeyey wax fudud culaysna ilaahay idinma saarin oo idinma jidaynin turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira waxaad doonaysaan noloshan adduunya dhalaalkeeda ilahayna aakhira ayuu doonaya yuriidu llahu liyubayina lakum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idin caddeeyo haddaba labada doonidood maxaa udhexeeya waxaa la yidhi iraadada kowniga haddii la yidhaha kownku waa waxaan ilaahay abuuray oo dhan iraada kowniya wax alliyaaliya wixii ahaanaya oo dhan bay koobaysaa wax ka baxayaa ma jiro wuxuu jecelya iyo waxaanu jeclayn oo dhan waxay ku dhacayaan ay ku imanayaan waa iraadada ilaahay kownigaa mu'miniinta rumayntooda addeecitaankooda gaalada gaalnimadeedu macsiyada kuwa caasinaya dhammaanteed waxay ku dhacayaan iraadada ilaahay ee kownigaa waxaanu ilaahay doonin kownkan ka dhici maayo amaa iraadada sharciyada ahi ee wuxuu jideeye ahi ayadu waxay gaar ku tahay wuxuu ilaahay jecel yahay marka iraadada kowniga ahina waa taa caamkaa iraadada sharciyadana waa taa khaaskaa iraadada kowniyaha wuxuu jecel yahay un kuma tacalluqdo iraadada sharciga laakiin wuxuu jecel yahay bay ku tacalluqdaa iraadada kowniga wuxuu ilaahay doono ma baaqdo oo hadduu ilaahay abaar la doono hadduu ilaahay cudurro la doono hadduu ilaahay ma baaqanayso laakiin iraadada sharciyadaahi way baaqataa labada iraadaba waxay ku kulmayaan rumaynta qofka muuminkaa qofka muuminka inuu rumeeyo kown ahaanna ilaahay waa u doonay sharci ahaanna waa u doonay iraadada kowniyadaahi waxay ku keliyoobaysaa gaalka gaalnimadiisa iyo macsiyada casriga oo iraadada kowniga ilahay waa ku doonay laakiin ta sharciga ilaahay kuma doonino wuxuu ilaahay jeceliya maha wuxuu ilahay u cadhoonaya wey iraadada sharcigaahina waxay ku keliyoobaysaa waxaa la yidhi gaalka aan rumaynin sida abujahal oo kale inuu rumeeyo iraada sharciya ilaahay waa ku doonaya laakiin ma dhicin marka weliba sheekh cabdalla naasir albarig waxa uu leeyahay mashii'ada ayada looma qaybiyo labadaa oo ayadaa in markaas mashii'adu waa sharciya iyo waa kowniya la yidhaha ma wanaagsane mashii'adu waa kowniya un markaa saa daraaddeed baa sheekhu leeya walaa yakuunu ma ahaanayo kownka ilaa maa yuriidu wuxuu ilaahay doonay ayuunbaa kownkan ka dhaca waxaanu ilaahay doonin kama dhaco waxaa kaloo sheekhu uhi laa tabluquhu ilaahay gaadhi mayso alawhaamu ismoodsiisyo ilaahay ma gaadhaan walaa tudrikuhu ma koobta ilaahay alafhaamu fahamyada iyo garashooyinkuna ilaahay ma koobaan labadanna ilaahay waxa uu kaga nasahayaa sheekhu waxa uu leeyahay midda koowaad laa tabluquhu alawhaam awhaamtu waa malooyinka iyo khayaalada iyo waxa maskaxdaada aad ka suuraysata ee ku soo dhaca ilaahay ma gaadhaan oo yacni tawahum iyo khayaal iyo maskaxdaada wax ku soo dhacay ood ilaahay markaa ku gaadhaysaay ma jirto walaa tudrikuhu alafhaamu fahamka iyo garashaduna ilaahay ma koobaan ilaahay ma koobaanoo koobi maayaan ilaahay addoommadiisu waa garanayaan laakiin may xaataynayaan oo ma koobayaan laa tudrikuhu alabsaaru walaa yuxiituuna bihi cilmaa ilaahay cilmi ahaan u koobi maayaan marka awhaam iyo waxaad adigu isboodsiisa iyo waxa qalbigaaga ku soo dhaca ilaahay ma gaadhayo alla waa ka wen yahay yaclamu maa bayna yadihi waa qalbi walaa yuxiituuna bihi cilmaa ilaahay waa la og yahay laakiin lama koobo ilahay wax walba waa ka wen yahay fikir iyo wax maskaxda markaa bini aadmi ku soo dhacay ilaahay waa ka nasahan yahay oo awhaamta iyo khayaalaadka iyo isbootiiskaas ilaahay ma gaadhaan afhamtuna ilaahay ma koobaan ilaahay waa la gartaa oo addoommadu rabbigood waa garanayaan iyagoo macrifada iyo garashada ay u leeyihiinna ay kala tagsan tahay laakiin ma koobayaan weeye ta la diidan yahay markaa garashada ma aha ilaahay waa garanaynayo intuu ilaahay iska keen garansiiyo iska keen baray ayaynu markaa garanayn laakiin ma koobayna ilaahay laa tabluquhu ma gaadhaysa alawhaamu awhaamta iyo ismoodsiisyadu walaa tudrikuhu ma hareerayso oo ma wada koobayso alafhaamu fahmyada iyo garashooyinku walaa yushbihu ma shabahayo ilaahay alanaama khalqigiisana ilaahay ma shabbahayo oo meeluu markaas uga dhigmo ama uu ka shabbahaana ma jirto ilaahay makhluuqiisa ma shabbaho oo dadka alla ma shabbaho oo makhluuqaadkiisa wax ka mida oo shabbahayaana ma jiro yacni walaa shay-a mithlahu wax lamidihi ma jiro hadalkii oo kale ayuunbuu inoo sii adkeynaya laysa ka mithlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir ilaahay isagoo kale waxna ma aha laakiin ilaahay ka samiica ee wax maqlo weeye basiirka walam yakun lahu kufuwan axad haddii bini aadmigiina samiic iyo basiir lagu sifaynayo ilaahay asmaadiisa iyo sifooyinkiisa bini aadmiga xagga lafdiga iyo xagga macnaha ayuunbay iskaga mid yihiin mooyaane laakiin xagga xaqiiqada iyo kayfiyada kama mida isna fajacalnaahu samiican basiira nimanka bini aadmigii ilahay wuxu uhi samiic basiira baan ka dhigna wahuwa samiicu lbasiir ilaahayna samci iyo basiir buu isku sifeeyey markaa xagga lafdiga iyo macnahan weeye laakiin xagga xaqiiqada iyo kayfiyada kama wadaagaan walaa yushbihu ma shabahayo alanaama khalqigana ilaahay ma shabahayo iyo dadka ilaahay ma shabaho xayun ilaahay mid nool weeye laa yamuutu ilaahay dhiman maayo qayuumun ilaahay mid nafdiisa u taagan oo khalqigiisa maamulkiisa u taagan weeye laa yanaamu seexanna maayo ilaahay waxaa kaluu sheekhu ku sifaynayaa uu leeyahay xayun ilaahay mid nool weeye oo waxaan leenahay annagoo ilaahay tawxiidkiisa ka hadlaya in allaha xayun ayay ka dhigantay ilaahay mid nool weeye nolol dhammaystiran ayaa ilaahay leeyahay oo nuqsaan iyo hurda midnaba aanay ku imanaynin allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm alle ka kelida ah ee mid xaq lagu cabda isaga mooye aanu jirin weye alxayu ka nool weeye nolosha dhammayska tiran isagu leh alqayuum kaysa ugu qubida badan weeye hurdo iyo lula toona qaban mayso watawakala cala alxayi aladi laa yamuut waxaad tala saarataa ilaaha nool ee aan dhimanaynin marka ilaahay nafdiisa geeri ayuu ka nasahay noloshiisa ayaa dhammaystiran hurdo iyo lulo nuqsaan weeye taana ilaahay waa ka nasahay marka hurdo xagga makhluuqa waa ka kamaalo qofku hadduu hurdo waayo noolilmale laakiin xagga ilaahay waa ka nuqsaan marka xayun ilaahay mid nool weeyo laa yamuutu ilaahay ma dhimanayo qayuumun qayuum waxaa alqaa'imu binafsi almuqayimu ligayrihi waa ka nafdiisa u taagan ee isagu ciduu u baahan yahay aanay jirin ee cid walba isagu ka kaaftoomay cid walibana ay u baahan tahay ee cid walbana isagu toosinaya ee cid walba noloshiisu ay ku xidhan tahay alqaa'imu binafsi almuqayimu ligayrihi nafdiisa ayuu taagayoo cid uma baahnaa cid walba waa ka deertoon yahay kayrkiina ka toosinaya weeye wax gasaare isaga ayay u baahan yihiin samaawaad iyo dhul iyo makhluuqaad oo dhan haddii aanu ilaahay haynoonu toosinaynin waa burburi lahayno waa baabi'i lahayn in allaha yumsiku samaawaati walardi an tazuula walain zaalata in amsakawa min axadi min bacdihi samaawaad iyo dhul ilaahay isagaa haya inay sulaan hadday sulaan cid qabanayso oon isaga hayn ma jirto marka wuxuu ihi sheekhu xayun ilaahay mid nool weeye laa yamuutu dhiman maayo qayuumun mid nafdiisa u taagan khalqigiisa maamulkiisana u taagan weeye oo laa yanaamu aan seexanaynin weeye khaaliqun ilaahay mid abuuri weeye oo khaaliq weeye bilaa xaajatin baahil ahaan baahil ahaan ayuu ilaahay abuuray raasiqun mid ilaahay arsaaqi weeye bilaa muunatin culays iyo kulfala'aan mumiitun mid dili weeye bilaa makhaafatin cabsi la'aan baacisun mid soo saari weeye bilaa mashaqatin dhibaato la'aan halkanna sifooyin uu leeyahay ayuu inooga jiray wuxu uhi mumiitun ilaahay mid kuwa nool isagu dili weeye asmay khaaliqun ilaahay mid khaaliqahoo abuuri weeye wixii uu doonay bilaa xaajitan iyadoo wax baahi oo u haysaa aanay jirin oo ilaahay aanu u baahnayn khalqiga ka isagoo abuuray weeye khalqiga ilaahay uma abuurin inuu weheshado inay markaas qilo iyo yaraan markaas ay ka badiyaan dilla haysa markaa cizi inuu kaga helo faqri inuu kaga kaafdoomo cid inay garab uga noqdaan ilaahay uma abuurin bakhlatuljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi umaan abuuran inay caabudaan mooye risqi ka dooni maayo cid inay arsaaqaanna ka dooni maayo in allah huwa arazaaqu dilquwati lmatiin yaa ayuha nnaasu antuma alfuqaraau ila allahi wallahu huwa alghaniy ilaahay ka hanigaa weeye marka ilaahay khalqiga wuu abuuray isagoon u baahnayn raasiqun mid ilaahay arsaaq weeye bilaa muna bilaa muna waxaa jira bilaa siqalin walaa kulfa iyadoona culays iyo kalifaad midnaba ku ahayn ayuu ilaahay addoommadiisana arsaaqaya oon meel waxba uga doonaynin mumiitun ilaahay ka dili weeye kuwa nool marka ay ajashoodii muddadu dhammaato bilaa makhaafatin isagoo aan cabsanayninoo cid baa kaaga daba iman doonta haddii aad iminka adigu wax disho ama aad cid wax yeelayso dee waad cabsan oo cid baa kaaga daba iman ilaahay wuxuu sameeye lama weydiiyo biniaadmigaa la weydiiya fadamdama calayhim rabbuhum bidambihim fasawa walaa yakhaaf cuqbaha dhibteedana ka baqan maaya baa ilaahay cid ilaahay daba joogto oo ka dambayso oo daba socotaa ma jirto baacisun mid ilaahay soo saari weeye addoommada bilaa mashaqatin marka ay waxa nool oo wada dhami wada dhintaan ilaahay mid soo saari weeye iyadoo mashaqo iyo adayg iyo dhib aanay ku haynin alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuusuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin qul ina alawaliina waalaakhiriina kuwii hore iyo kuwii dambe lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum waxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa khalquhu walaa bacthu ila ka nafsin waaxida naf keliya un weeye abuurkeeda iyo soo saarkeeda naf keliya un bay ka dhigantay waladii yabda'u alkhalqa uma yuciduhu wa ahwanu calayhi ilaahay ka khalqiga bilaabay weeye ka soo celinaya weeye wahuwa ahwanu calayhi weliba waa u fudud yahay ama caqli ahaan marka leega dee iyadoo wax ka sii jiraan iyo iyadoo meelaan jirin laga bilaabay tanaa fudud marka xaggeenna loo eego marka wuxuu uhi khaaliqun ilaahay mid abuuri weeye bilaa xajati baahilaan uu baahanya iyaduna jir raasiqun ilaahay mid arsaaqi weeye oo arsaaqa bilaa mu'natin culays iyo kulfaraan mumiitun mid ilaahay dili weeye khalqigiisa bilaa makhaafatin cabsi la'aan baacisun mid soo saari oo soo bixin weeye bilaa mashaqatin ayadoon mashaqiya wax dhib iyo wax waloo ka soo gaaraysa aana jirin wallahu aclam halkaa inoogu joogo